subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban kuwa efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa talaado labaiyo tobanka bisha nofembar sannadka laba kun iyo afar labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan doorashooyinka somalilan arbacada berito ah ka dhacaya oo aan la yeelanay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi kana mid ah musharaxiinta ku tartamaya doorashadaasi
daas caamood wuu jiray santiron kuu sheego cid aan somalilan madax bannaanadeeda ogolayn oo xeerarka afrika iyo adunka oran badan baa sidaada gashay oo kala duwan oo aan kuwanta u naqaan ilaa hadda arrintiisa waxaa soo kiciyey waadagoodo sanadii dambeeya waxaanu qaadnay waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan kulamo iyo dadaallo ku saabsan wax ka qabashada dhibaatooyinka bini'aadanimo ee haysta dadka barakacayaasha ah iyo kuwa qaxootiga ku ah soomaaliya oo ka socda magaalada muqdisho waxaa kalood maqli doontaan garmaqaate warankiyo nin gaashaanka weeshaday oo gudub bilaawa shakadii ku biigtiray
garmaqaate gadaal ayaad ka maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa thomas homan oo mar soo noqday kusimaha madaxa waaxda socdaalka ee muddoxileedkii koowaad ee trump isniintii shalay u magacaabay inuu noqdo agaasimaha arrimaha xuduudaha maraykanka trump ayaa u arkaa homan nin fulin kara ballanqaadkiisii ololaha doorashada ee ahaa inuu maraykanka ka musaafurin doono malaayiin muhaajiriin ah oo aanan haysanin dukumentiyada sharciga ah ee dalkan arrintaas oo uu ku tilmaamay trump tarxiilkii ugu weynaa taariikhda maraykanka qoraal uu soo dhigay bartiisa arrimaha bulshada ee truth ayuu trump ku sheegay habeenkii isniintii ee xalay in homan oo labaiyo sano jir ah uu madax ka noqon doono arrimaha xuduudaha laga soo bilaabo xadka koonfureed ee mexico ilaa xadka waqooyi ee canada trump ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada aqalka cad u magacaabo stephen miller oo lagu sheego inuu yahay maskaxda ka dambeysa siyaasadda dhanka socdaalka ee madaxweyne trump warbaahinta maraykanka ayaa dhanka kale isniintii ku warantay in trump uu wasiirka arrimaha dibadda uu u magacaabi doono marco rubio oo ah senator laga soo doorto florida haddii ay dhabowdo waxa uu rubio noqon doonaa qofkii ugu horreeyey ee ka soo jeeda bulshada latinoga maraykanka oo madax u noqda waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka madaxweynaha dooran ee maraykanka donald trump ayaana dib ugu laaban doona aqalka cad koob iyo labaatanka bisha januari ee sannadka soo socda markaasoo uu xilka kala wareegi doono madaxweynaha xafiiska ka tegaya ee joe biden garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda dalka haiti ayaa isniintii si ku meel gaar ah u xirmay kadib markii ay koox shufto ah oo aada u hubaysan ay rasaas ooda uga qaadeen diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalkan maraykanka xilli ay cagadhiganaysay garoonka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo maamulka shirkadda leh diyaaradaha ee spirit airline ayaa xaqiijiyey weerarka lagu qaaday diyaaradda kaas oo ka dhacay gudaha garoonka caalamiga ah ee magaalada port o prince diyaaradda ayaa ka soo ambabaxday magaalada fort lodral ee gobolka florida kuna sii jeeday port o prince waxaana la xaqiijiyey in dhowr xabadood ay ka dhex duseen diyaaradda islamarkaana ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen qaar ka mid ah rakaabka diyaaradda ayaa markii dambe ku degtay jasiiradda dominican republic kooxda burcadda ah ee weerartay ayna safaaradda maraykanka ku sheegtay mid lagu rabay in lagu xiro isu socodka magaalada caasimadda ee port o prince dhanka kale ra-iisul wasaaraha cusub ee haiti alex dider philis eme ayaa xalay loo dhaariyey xafiiska kadib markii uu bedelay kerry conal oo xilkaasi laga eriyey kadib lix bil oo uu si kumeel gaar ah u hayay haiti ayaa fowdo iyo qalalaaso sokeeye lugaha la gashay kadib shirqoolkii lagu dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi jovenel mois dalka ayaana waxaa intiisa badan ka taliya kooxo mooryaan ah oo aada u hubaysan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi kala socoteen waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay maalmihii lasoo dhaafay waxaa v o e-da ay idiin soo gudbisay waraysiyo ay la yeelatay laba ka mid ah saddexda musharax ee ku tartamaya doorashada madaxtinimada ee arbacada berita ah ka dhaceysa somalilan haddaba maanta waxaan idin haynaa qeybta koobaad ee waraysi ay wariyaha v o e-da sahre ciidla nuur magaalada hargeysa kula yeelatay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ah musharaxa xilka madaxweynaha ee xisbiga kulmiya
saas caamood wuu jiray sababtiran kuu sheego cid aan somalilan madax banaanideeda ogolayn oo xeerarka afrika iyo adunka qoraba diidan baa soo abaabishay oo kala duwan oo aan kuwanta u naqaan ilaa hadda arrintiisa waxaa soo kiciyey waa adogeedoo sanadii u dambeeya waxaanu qaadnay abaabul dowladaha caalamka inaanu ku kala bixino safarar badan oo aanu ku doonayno aqoonsi anagu meel walba adduunka dowlad kasoo jirtaa u tagayna qadiyadan oo hordhigayna iyo ur walba garra waa ree iyagu kulmakii aanu hadlaha u jiran cilaaqaadka ilaa badankooda ay wadsiraan markaa tiina sii xoogeysatay oo ole aada iyo aada xooga maan ku qaaday arrimaha dibadda sidii aqoonsiga loo abaari lahaa sababtaan u abaara waxa weeye labi toban sana lo hadal waday de hadal maaha in madaal waxa waa la tagaa waa la shaaxiyaa arrintan aan soo noqono in buxal ku dhamaa arrinta nuucdaa baa laga wada hadla waa diiday kaa taa aanu qaadnay oo dadka somaliland dhalinyaradii aqoonyahan diasporo gedi hawshaasoo loo wada gunsaday ayay u dhacday in la yidhaahdo war malaha iminka shirar iyo hadal ku daalimayna hadda dhowdahay alla waxyeelay sababta ku cudurtaas ah welina waa arrintaala gudagalkeedii iyo waktigii doorashada soo beebay horta waan doorashadii qabta markay doorashadu iminka haddii alla yidhahdo dhamaatana waa arrin geli doona
ma ku tali jirtaan ama ma suurtagal ma tahay in wadahadal idiin bilowdo idinka iyo madaxda khaatumo oo imika ka taliya magaalada laascaanood oo si dagaalkaa dagaal dambe aan u dhicin oo dadka aan maaragtay dhibaato kale usoo gaadhin xal iyo wadahadal inuu imaan karo waxay ku xidhantay ishkalo kastoo jirtaa horta dagaal kastaa in kastaa socdo adduunka qaar baa saddex boqol laba boqol sanadii meelaa socda nabad buu ku dhamaadaa taa ogow markaa dadka kolkaa xukunka haya labada dhinac is qabtay sida uf kalan bay ku xidhantay inay safgaran waayaan oo colod sii socoto iyo inay safgartaan oo dhameeyaan taa waktigeeda u deynaya
waan gartay madaxweyne doorashadan imika ololihii socdo ee muddada kooban ka harsan tahay aynu gudagalno xisbiyada mucaaradka iyo siyaasiyiinta kaasoo horjeeda dhaliilo badan bay kuu soo jeedinayaan ay kamid tahay furfur ku yimid bulshada oo xukuumadaada ay sabab ahayd sida lagugu eedeynayo kala qaybsanaan bulsho waxqabad la-aan maxaad kaga jawaabaysaa eedaha caynkaasa ee kaaga imanaya mucaaradka horta mucaaradka hadalkiisa kajawaab male waayo isagu wax alliyo wixii dadka loo qabtay iyo wixii wanaag jiraba waa inuu xumeeya si uu helo taageero ah warsho cidana fadhidaaye meesha ninkan ninkana wax qabanay ma raaca marka hadalkoodu waxaa la yidhahdaa or ooleh iyo bolotig xeshood ma leh run iyo been kala saac ma leh iyaga dee waa loo ogolyahayo waxaa la yidhi brobaganda lama hashaa waxaan u bixinaa brobagandada kaameenka waktiga magaalada waxaan odhanayaa yaa miidia laga badin brobagandada miidia kii inuu sii meel baasu igala gaarayba guud ahaan waan garta oo dee xitaa caqliyadii diintii dhaqankii meel buu jira si dadka galaaya loogu sheego marka su-aal baa iyaga la weydiinaya hadday bulshada furfuran tahay haddii dalku kala tegey haddii aan waxba la qabanin haddii aan dhaqaalo haynin sidee bay u suurto gelaysaa doorashada xamaasadeeda iyo kaabinkiisu intaa leegyahay halkay doonaan ba ay ordayaan sidee u suurto gelaysaa yaa u haya mayagaa haya waxaasoo dhan nabadda adkeynteeda ummadda isku haynteeda suurtagelinta doorashada mucaaradka haya dawladda hayso hadday taa dafiraan dee waa niman ku indhala waxay igu doonayaan taasina inta badan guul ma keento hadday dhaliishaa ay sheegayaan jirto oo saa u badan tahay doorashada lama qabteen magaaladan la mushaaxeen magaalada ka dhan magaalada magaala dhibaata ka jirta dal waa boqol meelood bay dhibaata ka jirta wax weyn maaha dee say u suurtoobe waxay akreen haddii arrintii
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo hargeyso ugu warramayey sahre ciidla nuur dhegeystayaal qaybta labaad ee waraysigan waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeheena soo socda isagoo muuqaal ahna waxaad ka daalacan kartaan tvgeenna qubanaha barteenna facebook iyo websaytekeenna isla wararka doorashooyinka somalilan ayaan ku jirnaaye culimaadudiinka somalilan ayaa baaq ku aadan ilaalinta nabadda iyo in loo hoggaansamo natiijada doorashada u diray siyaasiyiinta ku tartamaya kursiga madaxnimada somalilan iyo hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadeed ee kuraasaha kala duwan u tartamaya sidoo kale culimmada ayaa waxay baaq ku aadan hanaankooda shaqo u direen guddiga doorashada loo xilsaaray iyo shacabka codaynaya oo ay ku booriyeen inay ka fogaadaan wixii qalalaase keeni karaa sagal mustafa xasan ayaa warkan nooga soo dirtay hargeysa iyadoo muddo aada u koobani ay ka harsan tahay doorashada madaxtinimada somalilan ka dhacaysa ayaa qaar ka mida bahda culimada somalilan kulan ay isugu yimaadeen waxay fariin u direen guddiga doorashooyinka dadweynaha iyo musharaxiinta tartamaya iyagoona ugu baaqaya la kacabsi waa kan sheekh maxamed aadan oo culimadani hogaaminayay oo ka hadlaya arrintani
guddiga doorashooyinku waxaynu ugu baaqaynaa la kacabsi iyo cadaalad iyo inay isku kalsoonaadaan iyagu kelmaddoodana ay midaysnaato iyagu toddoba qof weeye waxay dirteen wakiillay dirteen fara badan oo goob walba ciddaa u joogta dadkaasi la diray ee la dhaariyey ee wiiggii iyo labadii wiig ee ugu dambeeyey tababarka la siinayay la dhaariyey ee loo kala diray goobaha kala duwanna iyaguna xukunkaas bay leeyihiin commisshinku uu leeyahay iyaga ka wakiila inay ilaahay ka cabsadaan oo hawshaa loo diray ay si wanaagsan usoo qabtaan oo dalka iyo dadka ay ku ilaaliyaan ayaan iyagana faraynaa oo waxay raacsan yihiin commishinkay ka farcamaa qodobka labaad murashaxiintu waa laba qaybood inta u tartamaysaa kursiga madaxtooyadu waa saddex in badan oo kalea u tartamaysa inay iyaguna xisbiya noqdaan dhammaanba waxaynu leenahay garsoorkaasi aynu wada diranay idinkuna aada dirateen annaguna aan ku kalsoonnahay ayaa laga war sugayaa inay wixii halkaa ka soo baxa aqbalaan natiijadaasi ay ku kalsoonaadaan oo aanay muran iyo qaylo iyo xumaan ka keenin ayaanu iyagana faraynaa oo maadaama maarata ay kalsooni siiyeen wixii ka soo baxana ay markaasi isu haneeyaan oo si wanaagsan oo milge iyo sharaf leh ay u qaataan dalkana ay dejiyaan waxaan faraynaa oo kelmada saddexaad u diraynaa dadweynaha codaynaya dadweynaha codaynaya xor bay u yihiin inay codeeyaan cidday doonaanna iyagu u codeeyaan waxaa laga doonayaa waajibkooda la siiyey oo keliya inay gutaan oo ahayna goobta tagaan cidday doonayaana calaamadayaanay maarata u codeeyaan ammaanna ku tagaan ammaanna ku soo noqdaan oo aanay markaasi si degan oo akhlaaq ku jirto oo nabadgelya ku jirtoon mashaakil lahayn inay hawshooda waajibkooda u gutaan waddaniga ah oo sidaasi ay ku kala tagaan ayaanu iyagana usoo jeedinayna oo ilaahay ka cabsadaas waajibka lagu leeya keliya waa inay codkooda dhiibtaan oo keliya wey kelmadda afraad ciidanka ammaanku xaaladdan lagu jiro iyo xaalad walba iyagoo ka mas-uulah gaar ahaan markay doorashooyinka socdaan ee madaxweynihii maamulaya tartan ku jiro iyagaa dalka mas-uulka ah ammaanka dalku iyagu madaka saaraya dariis bay u xidhan yihiin iyagaa dalka matala iyagaa qaranka matala iyagaa ummadda u dhaxeeya inay si wanaagsan ammaanka u ilaaliyaan feejignaadaan shaqadooda aanay cidna uga habran iyagaa dalka mas-uulka ah taa inay ogaadaan xilka aysan saaraan baan iyagana u soo jeedinaynaa xaq waxay u leeyihiin inay doortaan cidda dooranayaan waa muwaadiniina way dooran karaan askarigu markuu galo halka doorashadu ka dhacayso xaq buu leeyahy cidu doona inu ugu rido laakiin markuu dibadda u soo baxo dadku u simeeyey ammaanka iyo nabadgelyo inu ilaaliyo ayaan ugu baaqaynaa gudayo dibadba inay naga ilaaliyaan wixii rabshadka yaryar ay ka hortagaa sheekh maxamed aadan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa gebagabadii waxa uu sidoo kale fariin u diray bahda warbaahinta hal muxuu ahay fariin ama message qaldan oo hal qof diray ayaa ummadda isku diri kara oo dhiig daadin kara hal kelmad oo wanaagsan oo qof wanaagsani qoray baa ummadda dejin kara waxaan leenahay warbaahinta ilaahay ka cabsada allah laga baqo kelmadda wanaagsan ummaddiisa soo jiidaysa faafi kelmadda xun ee ummadda kala dilaysa xataa haddaad maqasho oo cidi tilaahdo adigu ha baahinin adigu ha sii faafinin dhanka kale sheekh maxamed sheekh cumar dirir oo ka mid a culimada waaweyn ee somalilan ayaa isaguna u jeediyey bulshada axaadiis la xidhiidha dhinaca nabadgelyada qofka nabadgelyo hayste ee dadkiisa la noole dalkiisa jooga caafimaad qaba cunadiisa iyo carafkiina helaya adduunya waxba kama maqna buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaad mooddaa adduunyadii o dhan in loo soo garooriyey marka mansilada iyo miisaankaasi horta nabadgelyadu ku leeda islaamka dhexdiisa maxaynu ku xasilin karnaa diin iyo imaan waa inay leeyihin dadku dadka wax kaambayn-garaynaya iyo kuwa cod doonaya iyo kuwa siyaasad wata iyo hadday tafriiq sameeyaan oo mid waliba siduu isleeyahay cid uruurso dadka kala kaxeeyo karis cunayana wax kula ninuu reerkoodu ku filan iyo kooxdiisu ma jirto qofka hanka weyni dadkiisu raadsadaa baadi doontaa qofka hanka yarina ardaa iyo in yar buu uruursadaa markaa ataaliif bayna alquluub waa inaanu ku xisaabtanaa waajib diiniya weeye waa daruuratun sharciya waa fariidatun daruuratun bashariya waa fariidatun sharciya inana waynu u baahanna in cadaalad iyo sinaansho la helo oo dadku khayraadka dalka ay u siman yihiin ummad ilaahay uu isku dalku abuuray oo walaalaah oo wada shahaadanayo alla yaqaan oo ehelaan waa in qof waliba uu ku xisaabtamaa waxa adiga ku qanciya walaalkaana qanciya cadaaladdu waa muhiim qur-aanku wax kala daayo qowl hadal aada leedahay ayaa leha ka tegin cadliga waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurba hadal haddaa odhanaysaan buu ilahay cadaaladda ilaaliya waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl madaxda ilahay wuxuu leeyahy dadka cadaalad ku kala xukuma
sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa
magaalada muqdisho ayaa waxaa heshiis wax looga qabanayo dhibaatooyinka bini-aadnimo ay wajahayaan dadka barakacyaasha ah iyo kuwa qaxootiga ku ah soomaaliya ku gaaray hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka iyo bangiga ganacsiga ee i b s heshiiska ay labada dhinac kala siixdeen ayaa dhigaya inay si wadajira uga shaqeeyaan taageerada ku wajahan duruufaha nololeed ee haysta dadka gudaha dalka ku dhex barakacay iyo qaxootiga aan soomaalida ahayn warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliyeed iyo bangiga caalamiga ee i b s bank ayaa magaalada muqdisho ku kala saxiixday heshiis wada shaqayna oo ku wajahan sidii loo taageeri lahaa qaxootiga soomaaliya soo maciinsaday islamarkaana daryeel buuxa ay u heli lahaayeen dadka ku barakacay gudaha dalka munaasabadda heshiiskan ayaa intii ay socotay lagu gorfeeyey xaaladaha adag ee ay wakhtigan wajahayaan qaxootiga dalka ku sugan iyo dadka barakacyaasha waxaana madasha goobjoog ka ahaa madaxda hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha maamulka bangiga i b s iyo qaar ka mida ganacsatada soomaaliyeed guddoomiye ku-xigeenka bangiga i b s cabdirasaaq warsame oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa soo hadal qaaday sida ay u gacan qabteen qaar ka mida qaxootiga iyo barakacyaasha ku sugan gudaha dalka waxaa bangiyada soo booqan jirtay dadka wuxuu haystaa ama nin la leeyahay dalcagbu meesha dhiganayaa i b s markuu bilaaban waxaa ogtihi inuu ku bilaabay qolyahaas aan waxbaba haysanba inay meeshaan hal abuurkooda xulumkooda shaqadooda ay ka hirgashadaan waxaan samaynay shaqo aad u fara badan runtii oo aan hortiinna hadda ka muuqan laakiin gadaal shaqo weyna ka dhacaysa dadkaas aad ogtihiin guriguri bay isugu xiran yihiin maalin kastaan meheradooda la joognaa saraakiil aad u fara badan baa la shaqaysa saaxiibba hoosaa la yahay qaraabaaba la noqdayba ilaa maalin kasta nin meheradda kugu imaanaya ku tarantaaraynaya kaala talinaya busineskiisa u guulaysan lahaa ogolayn maalina inaad dhacdid waxaa ka sii wanaag badan say committed u yihiin inaysan dhicin ayaga laftirkoodu runtii oo ay rabaan maxaa la yidhaahdaa inay maxaa la yidhaahdaa guulaystaan levels ayay u dallacaan sida saraakiisha u kala dallacdoo kale meel bay ka bilaabaan markay martabadaas gaaraan martabo kale u gudbaan waxaan idinkugu bishaaraynaa maanta inay jiraan dad kumanaana oo inta ka soo gudba levelkii microfinanska u gudbay levelkii smega caadiga ahaa sidoo kale guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha safiye xasan maxamed ayaa carabka ku dhufatay in keliya aan la isku halayn taageerada deeqbixiyaasha iyadoo taa beddelkeedana ku baaqday in bulshadu ay u midoobaan sidii ay u taageeri lahaayeen dadka nugul waxaan u baahannahay inaan midoowno oo aan is ogolaanno oo aan la shaqayno hay-adaha sida niiroo kale iyo bankiga iyo kuwa kaleoo hawshaa nalalaah ay mataqaanaa statisticiya ka mid yihiin si markaas iyota dowladda soomaaliya u qaadato mas-uuliyadda ayada leedahay bulshadeeda ay sheegi karto namber sax ah oo qaxootiga waddanka jooga sidoo kale waxaan u baahannahay dadkayaga nugul annagu maalin walba ma sugayna baaquli xaafad kale laga yimaaday inaan isku tashanaan u baahannahay oo culaabta aan adduunka ka yarayno inaan adduunka tusnaan u baahannahay inaan idhaahno iskuma filnin laakiin boqolkiiba labaatan baa ku filanahay siddeetanka nala kaalmeeya wax cuninaan la nimaano annagoo midaysan maalin waxaanan yidhahdaa la imaada wax midaysan ood ka dhan tihiin walaalayaal iyagoodaan tuuraynaa waa isjecellahay dad walaalaha nahay qof walba rool buu ku leeyahay hay-addan etoole bigininkii weeyaan shuruucdii ayaan hadda ka shaqaynay in badan oo badan oo badan oo shaqo ayaa dhiman aniguna waxaan diyaar u ahay as guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha qaranka in brograamada aan la kala qaaqaadinayn istaan midowno wada fadhiisanno qorshe midaysan aan dadkeen u jihayn sannadihii ugu dambeeyey waxaa gudaha dalka soo beegsaday qaxooti badan oo ka kala yimid dalalka yeman syriya iyo waddamo kale kuwaas oo ay xaaladooda nololeed liidato waxaana intaasi sii dheer iyadoo dalka ay ku barakaceen kumanaan soomaali ah oo iyaguna qaabilaya maalmo adag xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wali waxaad nagala socotaan v o a gebagabadii ayaan kusoo dhowaanay haddii aan fiirino dhinaca cayaarahana kooxda manchester united ayaa ku dhawaaqday inuu ka tegay tababarahoodii kumeel gaarka ahaa ee ruud van nesenroy kaas oo kooxdaasina ka mid ah xidigihii waaweynaa ee usoo ciyaaray markii hore waxaa jirtay rajo ah in macalinkan uu qeyb kasii ahaan doono maamulka cusub ee xagga tababarka ee kooxda laakiin arintaasi ayaa la sheegay inay soo afjarantay waxaana manchester united sidoo kale lagu soo dhoweeyey tababaraha cusub ruben amiron oo leylin doona kooxda saddexda sano ee soo socota amiron ayaana halkaasi la tegay shaqaalihiisa ama dhinaca tababarka isaga oo sheegay in kooxdaasi uu waxweyn markaasi ka bedeli doono vaniseroy ayaa si kumeel gaar ah u leelinayay kooxda manchester united ilaa iyo afar ciyaarood isagoo bedelay tababarihii la eryey ee tanxaaq oo uu ka mid ahaa caawiyayaashiisa isaga wuxuu sheegay inuu markasta diyaar u yahay in kooxda uu caawiyo haddii ay usoo baahato waxaa jirtay rajo ah inuu qayb kasii ahaan doono tababaraha cusub kooxdiisa caawinta laakiin ugu dambeyntii waa lasoo afjaray tababaraha cusub ayaana kasoo tegay kooxda sporting cibi ee dalka bortuqal united ayaana waxay ka rajo qabtaa in qaab ciyaareedkii uu ku hayay kooxda lisbon mid lamid ah uu kusoo kordhiyo tababarayaashii isaga kala dambeeyey kooxda manchester united ayaana ku fashilmay in ay garoonka oltraford kusoo bandhigaan kubad ilqabad ah iyo weliba falsafad tababarayaasha ay wataan iyadoo kubadda cagtan ay isu rugtay nidaam casri ah oo tobanka ciyaartooyba ay ka wada qayb qaadanayaan wararkeennii cayaarahana waa nageyntaa haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii garmaqaate
maqaate warankiyo nin gaashaanka waheshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiraygarmaqaate warankiyo nin gaashaanka waheshaday oo gudub bilaawa shakadii ku geegtiray ogooni socodo gayelama deegaaniyo ogooni socodo gayilama deegaaniyo meel gubad le joogo ku habaabay gari go'an meel gubad le joogo ku habaabay gari go'an waxaan ahay gadiiso geesaanka jeediyo garan waayay raadkii waxaanahay gadiisu geesaanka jeediyo garan waayay raadkiigarmaqaate warankiyo guntiga sudan oo tilmaaan u gaariyo ragga garashadiisa garmaqaate warankiyo ilawaa guntiga sudan oo tilmaaan u gaariyo ragga garashadiisa
gobolkii dhacayaba waba soo gudute balgadaada iishe
ifka gocashadiisiyo aakhira gubkeedaba rabbi labada goob haynaga gargaare haynaga gargaare inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay inaan guule kaa dhigin kuwa galaya naartay fircoon gacal wadaaga ila garo waxyeelada howlahaan la golongolay ee gamaa iga jaray ila garo waxyeelada howlahaan la golongolay ee gamaa iga jaray
howlahaan la golongolay ayuu yidhi iga jaray gama ah waa codadkii farxiyo cali iyo maxamed nuur gariig heestii garmaqaate ayaana u dambaysay idaacaddeenni subaxnimo tan idaacaddeenna galabnimona
nabadgelyo